الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الله سبحانه وتعالى أيام هضمات ديسكالي إلى وسو كل ميي مؤتمر كان وين إلا وقهد لدونا مارتايي arrimaha soo socda walaalayaal waxaa inoo furmahayaa almuctamar altashaawur linuqabaa alcashaa'ir alsoomaaliya shirka wadatashiga nuqabada soomaaliyeed kaasoo ku saabsan doorasho gaaleedka la filayo ilaahay ma qadare in dhowaan dalkeenna muslimka ee soomaaliya laga qabto ee dadka lagu gaalaysiinayo haddana waxaan ku soo dhoweyneynaa afhayeenka golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee soomaaliyeed alwaalid ismaaciil haaruun falyatafadal بسم الله الحمد لله والصلاة والسلaaم عalى رasuuل الlah walaalayaal marka hore ilaahay baan u mahad celinaynaa mahadaan bilowyo dhammaad lahayn allihiina abuurtay baan u celinaynaa waxaa kaloonu mahad celinaynaa odayaasha salaadiinta nuqubada isaga kala yimid walaayooyinka islaamka aad baan idinku mahad celinaynaa waxaananu leenahay ilaahay ha idin barakeeyo meeshii aad ka timaadeenna ilaahay nabadgelyo iyo caafimaad iyo raxmaddii ilaahay uu idin siiyo ha idinku celiyo meesha aad ka timaadeen jidka aad ku socotaanna ilaahay taaka taaka ha idinka dhigo hana idinku ammaansado intaa haddii aan ka baxo mu'tamarkan qaaliga ah een wanaaggiisa iyo qiimihiisa lasoo koobi karin ay isugu yimaadeen iyo salaadiintoodii iyo waxgaradkoodii ay isugu yimaadeen kagana wada hadlayeen arrimo diimeed oo dalka iyo dadkaba u horseedaya ama ku hoggaaminaya mustaqbal fiican walaalayaal sida aada la socotaan amaynu wada ognahay waxaynu joognaa dhulkii ilaahay inagu abuuray oo aynu u dhalannay oo gaala ku soo duushay gaalo nooc walba leh oo tu cad leh oo tu madow leh oo tu aan xataa midabkooda la garanaynin le ay ku soo duuleen baynu joognaa waan la diriraynaa waan la dagaalamaynaa xabbad baana inaga dhexaysa arrintuna ma aha xabbadda oo keliya ee waxaa jira waxyaalo fara badan oo ka xanuun badan ama ka dhibaato badan xabbadda la ysku ridayo oo ay inaga soo galeen gaalada saliibiyiinta ah iyo cumulada ku hoos naban meelaha inaga soo galeen meelaha inaga soo galeeni waxa weeye waxaa la rabaa ummaddii soomaaliyeed ee ilaahay abuurtay ee islaamka ahayd in la gaalaysiiyo oo shalay galabtii ninkii muslimka ahaa saakadan gaal kufriya oo cad laga dhigo waxaa dadka lagu gaalaysiinayaana waa waxyaalo fara badan waxyaalaha haddaan mid iyo laba ka taabto waxa weeyaan midi waa jaajuusnimo oo inta sandareerta beena lasoo siiyo la yidhaahdo cawrada mujaahidiinta soo sheeg midda labaadna waa dadkii ehelkeenna ahaa aynu la dhalannay oo lagu gaalaysiinayo waxa maanta dalka ka socda ee doorasho kusheegga ah doorashadii hore iyo tanina maanta way kala gaalnimo badan tahay tii hore halkii ruux lixdan ruux baa u gaaloobaya doorashadeeda tanna maanta boqol iyo kow ruux baa lagu gaalaysiinayaa waxa xildhibaanada lasoo dooranayo ee baktiga markii lagu dhufto soddon kun bay kor u dhaafayaan dalkeenna waxa lagu hayaay waa waxa waxaa lala damacsan yahay waa waxa waa dastuur gacan ku samaysa oo yuhuud iyo nasaaro iyo wax ka sii fog ay gacantooda ku soo sameeyeen baa waxaa la rabaa dalkeennii iyo ummaddii joogtay in lagu gaalaysiiyo arrintaasi waxaan qaadan karra maaha waxaan maqli karra maaha waxaan dhegaysan karra maaha bilaa caleeg waan ka dhimanaynaa arrintaa inta ruux inaga nool yahay arrintaasi inayna dhegaheenna ku soo noqnoqonin inaynu isku dayno oo aynu ugu u diyaar garowno oo aynu u tallaabo qaadno inaynu isku dayno wey innagoo ilaahay kaashanayna ilaahayna wuu inagu guulayn doonaa waxaan la hadlayaa kuwa u hanqaltaagaya ama u xaydxaydan ama u soo tafaxaytay inay sameeyaan doorasho gaaleedkaa waxaan leenahay marka hore war ilaahay ka cabsada oo ka jooga gaalnimada aad u tafaxaydanaysaan cadaabka iyo naarta jaxiime eed u tafaxaydanaysaan doorasho gaaleedka ama baarlamaanka sharci dejinta ah ee aad doonaysaan inaad soo doorataan ka joogaannu idin leenahay ilaahayna ka cabsada islaamnimaad ku dhalateen aabbihiin iyo hooyadiin dad islaama oo weliba ilaahay agtiisa wax kula inay ahaayeen laakiin idinku waad ka durkaysaan waxa aad dooranaysaan ee aad ku ordaysaan eed u tafaxaydanaysaanna ilaahay kama aamusina aayada qur-aan uu ka sheegay qaala allaahu tacaala waman lam yaxkum bima ansala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun hum lfaasiquun hum ldaalimuun waa qowlkii ilaahay qowlka ilaahay inaad ku qanacdaan ood ku cabsataan oo aad kaga joogtaan waxa aad ku socotaan waa lagaba maarmaan ka joogaannu idin leenahay haddii aad ka joogi weydaan wixii hadime idinka soo gaadha wixii dil idinka soo gaadha wixii gawrac idinka soo gaadha hadhow idinka cid aad u shallaytoonaynsaaniin ma jirto haddii aad ku dhacdaan nawaaqidda noloshiinnu xurmo ma le baktigiinnuna xurmo ma le insha allahu tacaala ilaahay idamkii dhulkaanu ku jiidi doonaa lug iyo gacan intaanu qabanno baanu gawaadhida qooqannadaa dabada idinku xidhi doonnaa insha allahu tacaala ninka hadlayaay waa ismaaciil xuseen haaruun dad fara badan oo iyaqaana una tafaxaydan arrintaa iyada ah baa laga yaabaa inay dhagahooda ku dhacdo kuwo fara badan oo kismaanyo jooga oo meelo kale oo kala duwan joogaan la hadlayaa ka joogaannu idin leenahay ka jooga ilaahay dartii uga jooga cadaab iyo naar jaxiimood ku gelaysaan uga jooga dulli iyo foolxumo uga jooga ragga u wada tafaxaydan ee maanta kismaayo jooga ee doonaya inay doorasho ka sameeyaan hebel hebel hebel baan u garanayaa haddii loo baahdo wallaahi hebel hebel ina hebel hebel hebel baan odhan muuqiinnaanu naqaanaa magaciinnaanu naqaanaa guryihiinnaanu naqaanaa meeshaad fiidkii ka dheelmataan baanu naqaanaa waagu barya markaad soo baxdaan dariiqaad martaanna waa naqaanaa dad wax ku kala maqan yihiinna ma nihin ka joogaannu idin leenaha waanu idiin baaqanaade ka jooga ummadda islaamka odayaashoodii iyo salaadiintoodii oo dhan baa idinku baaqaysa inaad ilaahay ka cabsataan oo cadaabka aad ku hoobanaysaan aad ka joogtaan waanadaa kii ilaahay ku anfaco ilaahay ha u naxariisto kii ilaahay ku anfici waado iyo annaguna waanu isu naallaa ka siddeetan jirka iyo ka labiyo toban jirka ee dhinacanaan ka soo jeeda ama aan ka hadlaya jooga iyo idinka kooxda ee xaydxaydan baa inoo noqon doontaa haddii allaydna carruur badan oo dhasheen baa agootoomi doona gabdho badan oo xaaraan ku qabtaa baa garoobo doona ka joogaannu idin leenahay mujaahidiinta waxaan leedahay raggii ragga ahaa ee ilaahay doortay ee naftooda ilaahay ka iibsaday waxaan ka codsanaynaa xaajada iyo hawsha laga qaban jiray raggaa murtadiinta ee ilaahay ka furta inay labanlaabaan madaxa inay ka jabiyaan feedhaha inay ka jabiyaan dhuunta inay kala gooyaan baanu ka codsanaynaa waanu ognahay dadkii inuu wax garanayey ee hadda ka hor ka qayb galay ama waxoogaa caqliya lahaa maanta inay dhinac uga taagan yihiin dhammaan deegaanka ummadda soomaaliyeed ee ay maanta ka jirta arrintaasi ama laga qabanqaabinayo ama laga dhiirigelinayo ha laga joogo nin kasta oo nabadoona iyo nin kasta oo suldaana iyo nin kasta oo caaqila iyo nin kasta oo wax garanayaana wixii ilaahay ku duwa arrintaa ha ka yidhaahdo ballankeennu iyo hawsheennuna ha ahaato dadkeenna islaamka ah sidii aynu uga badbaadin lahayn gaalnimada iyo kufrinimada iyo dulmiga loo shirqoolayo saynu uga badbaadin lahayn aynu u tafaxaydanno innagoo ilaahay ku xidhan ilaahayna ajir kaga doonayna gaalnimay u tafaxayteen innaguna islaamnimada aynu u tafaxaydanoo halkaa wiiqa ama cawista aynu geyno wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu